degmada laasdawaco ee gobolka saaxil iyo weyba lagu hirgeliyey madarase lakabaradaw qur-aanka kariimka oo iyo hirgeliyda hay-adda alraxma oo ku shaqeeyasa arrimo qayrige waana ku howlgalaasa somalilan marka hore wayba yahaaytay meelyara owlaado warlaka baraay balse hadda wayba laka dhikay lama qaybood oo xafiisyo wada wayna biiday dhismo beesada kabate hooy soomaaliyeed oo qurbo ka nool axmed cismaan cabdi oo ku mid ah howlwadeennada hay-adda alraxmaya weyba uuse sheegay in hay-addiya ka dadaala doonta sidii an deersii lahayti dadka soomaaliyeed ee wala basadow dadkii oon ka taragaleen
dhismihii wuu dhammaystirmay caruurtiina maanta waxbarashadii way ku bilaabeen labadii fasal iyo xafiiskii oo qalabaysan ilaahay waxaan ugu weydiinaynaa rooda oo qof khayr badan ah inuu ilaahay caafimaadka u barakeeyo cimriga u barakeeyo awlaadda iyo maalkaba ilaahay subxaana watacaala u barakeeyo halka ay kasoo saartayna wax khayr qabaa in loogu bedelo anagu runtii inta badan kaalraxma ahaan doorkanu inta badan qaadanaa waxa weeye markaanu la kulanno baahiyaha bulshadoonu ka shaqayno markanu aragno inaanu la wadaagno iyagana dadka muxsiniinta ah maxamuud cabdi oo ee maamulaha madarasada dhismisha la dhammaaya waybow sheegay in markii hore ardadiiyo dhib ka qabeen meeliyo qur-aanka kariimkiio kabarada jareen waynuusan mahadnagay qof kasta oo galanku jeysidi inanta la baxday arrinkaas ee rooda ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahy rooda walaal ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allaha kuu saaro ubadkaaga iyo aakhiradaada iyo adduunyadaada intabana ilaahay subxaana watacaala ha kuugu hagaajiyo aakhiradaada alla ha kuugu hagaajiyo adduunyadaada ilaahay ha kuugu hagaajiyo ubadkaaga alla ha kuugu hagaajiyo waktigaaga iyo jaaniskaaga fursadda qiimaha badanna alla ha kuugu hagaajiyo cimrigaagana alla ha kuugu hagaajiyo intaa waxaan roodaan ugu ducaynayaa waxaa kaloon u ducaynayaa khaliifa oo dhismaha ka qayb qaadatay oo dhistay oo hirgelisay waxaa kaloon u ducaynayaa iyaduna hay-adda alraxma